madaxweynaha hanweyn baa loo qabaa waxaa laga filayaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo haddana islamarkaana ka jawaabi kardha baahida jirta ee wadanku uu leeyahay tira ahaana kooban ee aan bahsanayn maadaama aynu nahay dee gobol ka mida soomaaliya qeyb ka mida soomaaliya aynu nahay xukuumad ina ku habboon kana jawaabi kardha baahiyaha jira oo taya leh ayaa laga sooyaa madaxweynaha inuu soo dhiso waayahay tira ahaan maxaad oran lahayd ha laga dhigo golaha wasiirada uu soo magacaabi doono madaxweynuhu
anigu waxaan u arkaa beel ahaan in aan mudnaan badan la siin ee waxqabad mudnaanta la siiyo yacni beeshu waxaa laga yaabaa in ay jeceshahay inay ka muuqato laakiin xukuumadda ka dhex muuqato laakiin waxqabad aysan helin waxaa aada u fiican marka in beeluhu ay sugaan ka sugaan waxqabad xukuumadda soo socota ee aysan ku shardiyin hebel oo annaga naga midama ku jira laakiin maxaa mashaariica oo annagana loo qabanaya gobolkayga loo qabanaya degmadeeda loo qabanaya maxaa horumarina imise iskuul baa lana horisaya imise cisbitaal adeeg caafimaad baanu helaynaa imise ayaa ceelal biyo naloo qodayaa biyo nadiifu dadku cabi karo arrimaha inay ku xisaabtamaan baa fiican qabaa'ilku laakiin uu shaksi dee gurigiisa uu kaba badin karaba waa shakhsi waseyra waxaa la rabaa mashaariic iyo horumar gobolka oo dhan ama degmada dadka degan oo dhan deeqa taa inay marka xoogga saaraan baa muhiima walow dee loona baahan yahay in maaragtay dee qabaa'il weli waxaan ku jiraa awood qeybsi beeleed baynu ku jiraa in qabaa'ilkana dee tixgelintooda la siiyo oo kama bixi karno oo kaas nidaamka federaalka ah yaa inagana dabcan maadaama aynu federaal state federaal nahay qeyb baynu ka nahay ilaa intaynu marka u gudbayno doorasho hal qof iyo hal coda dabcan in la tixgelinteeda ayay taasu leedahay aniga waxay la tahay tira ahaan in tiradu la koobi karo oo laysoo celcelin karo wasaarado badan sida hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo badanaaba lakala saaray la kala saaro waxay igula quman tahay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu ay israacaan waxay kaloo igula quman tahay in wasaaradda beeraha iyo xoolaha dhaqashxanaanada xoolaha inay israaci karaan iyo xataa degaankuba hal meel laga dhigi karo waxaan kaloo anigu soo jeedin lahaa wasaarad hadda aan jirin laakiin muhiim u ah dalka oo ah wasaaradda biyaha iyo iyo tamarta in la asaaso maadaama noloshu maanta ay ku dhisan tahay labadaas ku dhisan tahay biyo iyo tamar ya waxaa jiraya biyihii baad arkaysaa baahi badan baa jiraysa oo waa la qayrinayaa xilli roobaad walba dib hadduu u dhaco dadkii biyalaan baa ku dhacaysa marka hay-ado iyo hebelow iyo inta loo qayli lahaa bal horta inaynu helo wasaarad arintaas qorshe dheer iyo mid dhexe u samaysa arrimaha biyaha biyayaraanta sidoo kaleeto arrimaha tamarta sida tamarta maaratay isboonaysiisa renewable energy waxaa la yiraahdo tamarta ilaa wadabeerka cadceeda oo kaleeto tamarta oo wadankeenu aada hodan ugu yahay tamarta dabaysha oo kaleeto arrimahaasoo dhan in laga faaisto nolosha dadka saameynta ku leh waxaan jeclaan lahaa wasaaradda noocaasa in lasoo la abuuro oo anigu fikir aan aada maaragtay usoo dhaweynayo weliba hadda somalilan inta dhinacaan hadda inoo ku haysa iyo wasaarad biyo bay leeyihiin oo horey baa talooyinka loo siiyey marka anigu waxay la tahay ugu yaraan puntlandiba markay asaasmaysay sagaal wasiir baa lagu bilaabay beelahoo dhan raalli ka wada noqdeen anu waxay la tahay sagaalkii wasiir xitaa waa lagu waa lagu bilaabi karaa haddii lagu dari karo mid ama labo ama saddex saddex iyo toban wasaaradood ugu badnaan ilaa labiyo toban wasaaradood inaysan ka badan laakiin dabcan waxaa markaas baahaya maamulkiibaa baahaya oo wax loo baahanaya dad technoratis oo aqoon-yahanaha oo dhinaca maaragtay agaas agaasimayaasha guud oo dahawlihii laysdhexgeliyey ka shaqeeya taasaa maaragtay imaanaysa oo xaggaasaa laga tacawidinaya ama laga looga bedel qaadan karaa waayahay maxay tahay in uu ku xusho madaxweyne deni ee dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee uu soo magacaabi doono
waa su-aal fiican weeye dabcan dadka wasiirada noqonaya waxaa la rabaa hor iyo horaan inay noqdaan dad aqoon sare leh oo waxa ay maamulayaan aqoonteeda maadiga leh waxaa kaloo shardi labaad noqonaya dad wadanka xoogaal waa inay yihiin oo wadanka jooga dad dal jooga ama qof qurbaha ka yimid oo ilaa ugu yaraan shan sano wadanka joogay oo xaaladiisa la socda meelaha uu ka taagdaran yahay meelaha raba in waxqabad degdega laga sameeyo meelaha dib loo dhigi karo waxyaalahaasna qof xoogaal ah inuu noqdo dabcan madaxweynuhu saad la socotid barnaamijkiisii tayanitiigsi isaga laftigiisu barnaamij dhan buu leeyahay oo ilaa sideed yool ka kooban oo runtii markaan anigu fiirshay ah maaragtay barnaamij aada munaasib ugu ah meelaha xasaasiga ah ee wadanku u baahan yahay in wax laga qabto sida nidaamka siyaasadda in la bedelo yani maanta nidaamkeenu waa nidaam qabaliya dabcan loo guuro nidaam hal qof iyo hal coda dib u habeyn maaliyadda maamulka maaliyadda in la sameeyo oo wuxuu aysan jaantaarkan iska ahaan iyo wax waraaqo ilaa lixdankii la isticmaali jiray hab casriya oo xisaabtana oo lagu ilaalinayo hantida ummadda maaragtay uu meesha yimaado oo isaguna yool labaada yool saddexaad oo hadda barnaamijka madaxweynaha ku jira waxaa ka mid ah in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada amniga oo kale ya waxaa kaloo in lagu sameeyo dib habeyn garsoorka oo meelaha aan aad aan uga liigayno marka waxyaalahaas oo dhan dabcan barnaamijkaas qof xogwaala la socda oo haddana fahamsan sida xaaladdu tahay ka dhabayn kara qof aan meesha usoo shaqo tegin inuu ummadda u shaqeeyo raba aan usoo shaqo tegin oo raba inuu maaragtay dee wax guriga ka jeexdo ama lacag ka sameeyo qofkaasu mas-uul ma noqon karo yani qofku waa inuu yahay qof ummadda diyaar waa inuu adeego oo danta guud ka shaqeeyo wixii markaa isagu sharcigu qoondeeyena haddii kolley uu istiiqsiiyo iimaan allah ur buuxsha basoo loo tiraahdaa sidoo kaleeto barnaamijkaas dimuqraadiyiinta inuu yahay qof aaminsan dimuqraadiyiin iyo in laga guuro xaaladdan ee uusan noqon qof sidii horeeto iyo habbeeleedkii horeeto weli ku taamaya oo le wax kale ma waana badan yihin dad noocaas weliba waxaan tusaale usoo aragnay haddan madaxweyne maxamed cabdiraxmaan madaxweyne waraab faroole uu isku dayey inuu inuu hirgeliyo barnaamijkii dimuqraadiyiinta laakiin ragga rag raggii la shaqaynayay runtii markii aanu baarnay rag aaminsan ma ay ahayn badankooda ma aaminsanayn barnaamijka dimuqraadiyiinta isaga daacad bay ka ahayd laakiin tiimkiisu badankooda ma aaminsanayn madaxdii hadda ka horeysay iyaga oo ahayd ilaa waala beerka u dhiman maamulkii hore isagu inkasto inkasta oo uu isku dayey ama markii hore dadka uu aada iyo aad durbaan ugu tumay inuu ka shaqaynayo laakiin nasiib daro arintaas maba maba eeginba hadduu eegayna wax macna leh dhinacaas kuma uusan kama uusan geysan oo waan aragnay sideedii bay ku dhammaatay iyo maaragtay isagoo qabaa'ilkii xataa sii kala burburay ismadi dhaqanku ahay ay laftigoodu sii kala fogaadeen bal iska daa hanaan loo guuro oo hal qof iyo hal coda marka arinta inuu qofka wasiirka ama xukuumadda gelaya uu nidaamkaas dimuqraadiga aaminsan yahay aniga waxay la tahay waa arrin muhiima waayo maanta madaxweynaha cusub hawsha hadduu ka hirgeliyo oo ay u hirgasho ummaddana uu u xaqiijiyo dee dadkana faa'iiday u noqonaysaa oo taarikhduna waa xasuusan doontaa marka arrintaas waa arrin muhiim dhinac walba u ah maaragta madaxweynaha fariinta aan u dirayo waxa weeye runtii waa ku qanacsannahay ilaa hadda tallaabooyinkii uu qaaday waxaanu markaa kusii kusii boorinaynaa in uu ka dhabeeyo yoolalkii barnaamijkiisa ku jiray oo sideedda yoolaha wadda aan qeyb ka sheegayey inuu ummadda u xaqiijiyo arintaas ayaan maaragtay ku boorinayaa waxaan kaloo ku boorinayaa balantii uu qaaday ee ummadda shacabka puntland hortooda ka qaaday inuu dowlad wanaag la iman doono iyadana inuu meesheedii kasii wado uu ka xaqiijiyo waxaan rabaa inaan sheego in maanta ay marxaladda aan ku jirno ma jiro maaragtay laamo dowladeed oo is ilaalinaya ma jiraan ama haday noqoto garsoorkii iyo iyo iyo sharci dejintii doorkooda ilaa hadda ma muuqdo saas darteed waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu isaga damiirkiisa inuu mar walbaba isagu la tashado oo sida ugu habboon ama dastuurku farayo inuu ummadii maaragtay dhinaca u dhaqaajiyo waana bilaabay oo runtii tallaabooyinka hadda uu ku dhawaaqay runtii waa wax ummaddu ay aada ugu faraxday sida lacagaheed faalsada daabacadoodii oo la joojiyey iyo sida nidaamka loo ilaalinayo maaragtay akoonada dowladda arrimahaas oo dhan iyo amniga iyo mushaaraadka uu ballan qaaday inuu ciidanka amniga u bilaabo iyo dib u habeyntaas oo dhan arrintaasna aada baa ummadda ugu haweentahay inuu dee waxaan leenahay meesha ugala sii dhowow maaragtay kala sii dhowow sidii ninkii yidhi aabo wiilkii yidhi aabow see ahaayo si aan waxu gale markiisa